wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xalay qarax lala beegsaday saldhigga booliska ee degmada waaberi qaraxan oo aad u xooganaa ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac ilo dhinaca amniga ah ayaa u sheegay v o eda in weerarkan ay ku dhinteen lix qof oo shan ka mid ah ay yihiin ciidamada booliska qofna uu yahay shacab wakaalada wararka ee dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in weerarka ay ku dhinteen taliyihii booliska ee degmada waaberi iyo weliba taliyo ku-xigeenkii qaybta booliska ee weliyo cadde wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu fuliyey qof watay jaakad laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa saraakiisha dowladda ayaa waxa ay ku eedeeyeen al-shabaab in iyadu ay ka dambeysay weerarkaas qaramada midoobey ayaa shaaca ka qaaday in askari oo kasoo jeeda etoobiya kana mid ahaa ciidamada nabad ilaalinta u jooga gobolka daarfuur ee galbeedka dalka suudan ay isku dhiibeen hay-adda qaxootiga qaramada midoobey ee u n h c r ciidamada ayaa qeyb ka ahaa ciidamada nabad ilaalinta ee muddaxiroodkoodii dhammaystay loona celin lahaa dalkooda waqtiga uu xilkoodu dhammaanayay ee ciidamadan ayaa la sheegay inuu yahay bisha disembar ee sanadkan hay-adda u n h c r ayaa sheegtay in askartan la geyn doono meel lagu sugi karo ammaankooga iyo weliba nabadqabkooga ma cadda ilaa iyo hadda in dhammaan askartan isdhiibtay ay kasoo jeedaan gobolka tigray ee dalka etoobiya oo ay dowladda etoobiya dagaal ku qaaday